catosh aad baa u mahadsan tahay ciyaarahan maanta waxaan ugu talagalnay guud ahaan waxaa soo abaabulay maamulkii iyo macalimiinta jaamacadda baydhabo university iyo wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta koonfur galbeed waxaa loogu talagalay marka koowaad waxaa weeye isdhexgalka bulshada marka labaadna waxaan ugu talagalnaa ugu magacdarnay xoojinta iyo tayeynta waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya runtii wasaaradda qorshayaal xoog badan bay wadaa wasaaradda waxbarashada sa ad ogtihiin waa un dhowaanba ayaa ayay ahayd markii halkan dowlad goboleedka soomaali dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee halkan laga dhisay khaasatan wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta aniga waxaa lii magacaabay lixdii bishii janaayo laba kun iyo toban shantii runtii marka lii magacaabay ilaa ay maanta wasaaraddu waxay ku hololan tahay qorshooyin aad u waaweyn waxaa ka mid ah qorshooyinka wasaaradda ay ku holanta sidii aan u tageyn lahayn waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo waxaan wadnaa guud ahaan kambeyn aan ugu magacdarnay ololaha waxbarasho koonfur galbeed soomaaliya kambeynkaas aan rabno inay naga qayb qaataan kow maamulada iyo macalimiinta iskoolaadka wax ka dhiga deegaanka koonfur galbeed soomaaliya laba waxaan ugu talagalnay hay-adaha bartnership la ah waxbarashada sidoo kale inay iyagana ay garab nagu siiyaan ay ugu qayb qaataan si aan ololaas waxbarasho aan u gaarsiino hadafka aan ka lahayn marka saddexaadna waxaan ka codsanaynaa dhammaan koonfur galbeed soomaaliya jaaradaha soomaaliyeed oo dega koonfur galbeed soomaaliya inay iyagana ay garab nagu siiyaan si aan u gaarno hadafka aan ka leenahay istaraatiijiyada aan ka leenahay labada san ugu horrayso soo socda waxaan rabnaa ololo waxbarasho inaan subino marka ololahaas intii aan ugu talagalnay waxbarashaas aan ugu talagalnay ugu muhiimsan waxay ahayd waxbarasho inaan gaarsiino inaan dhammaan degmooyinka hoostaga saddexda gobol inaan ka dhisno degmo kasta dugsi sare iyo dugsi hoose dhexe oo gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada maamusho macalimiintana mashaar la siiyo waxbarasho taga leh manhaj horumarsan intaas ayaan ugu talagalnay inaan inaan inaan inaan qabano labada sano ugu horayso